إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأحkaam kitaab اljanaais ayaan ku dhex jirnay xadiidka abu hurayra ayaan soo gaarnay oo uu ka hadlaya qofka muuminka naftiisa in loo xabisayo daynkii lagu lahaa ilaa laga gudo wa can abi hurayrata radia allahu canh can inabiyi nabigu ka wariyay sala allahu calayh wasalama qaala nabigu inuu yidhi nafsulmu'mini qofka muuminka nafsadiisa mucallaqatun waa mid loo xidhay bidaynihi daynkiisa xataa yuqdaa intii laga gudayo huwa daynka canhu qofka xaggiisa rawaahu axmeda wariyey wa tirmidiyuna waa wariyey wa xasanahu tirmidiyaana xasan ka dhigay xadiidkaas ahlcilmi kalena waa saxiix yeeleen oo uu ka mid yahay alcalaamatu sheekh maxamed ibnu naasir اdiin albani xadiidka abu hurayra radia allahu canhu can nabiyi salى اllahu calayh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi nafsu lmu'mini qofka muuminka nafsadiisa mucallaqatun waa midii loo xidhay bidaynihi daynkiisa waa loo xidhay macnaheeda waa u xabisantao maxbuusa waa marhuuna weeye b nafta muuminka markuu dhinto daynkii loo lagu lahaa ayaa loo xabisaa oo loogu haysanaa rahan ahaan ilaa laga gudo si kastoo naftaas ay u fiicneed si kastoy naftaas u toosneed si kastoy u cibaadaysan jirtay marka qofka muuminkaa nafsadiisu ay baxdo haddii dayn lagu lahaa daynkiiya loo xihana daynkaasay maxbuus u ahaaneen maxaa loola jeedaa maxbuusay u ahaaneen alimaam alciraaqi wuxuu yidhi xadiidka macnihiis waxa weeye ina amraha mawquuf arrinkeeda waa la joojinaa laa xukma laha binajaati walaa halaag halaagna loo xukumi maa badbaadana loo xukumi maa xataa yundara hal yuqdaa maa calayha min addayn am la ilaa la fiiriyo ma laga gudayaa daynka lagu leeya mase laga gudi maa marka xataa qofkii muuminkaa wanaaggii uu mudnaa amase qayrkii uu mudnaa ma lagu abaalmarina waa laga xiraa waa laga joojina waa laga joojina taas marka waxay ku tusaydaa daynka culayska uu leeyahy daynku wax fudud ma ah idan marka qof kastoo muumina waxaa la rabaa inta uu nool yahay kow inuu ka taxadaro dayn inaan lagu yeela dad badan daynka sida hantidoodaoo kale u cunaan manaha waa qalad buy dayntu waa inaad iskaga ilaalidaa sida xaaraanta iskaga ilaalida oo kale ilaa danu kuu qabato marka danu kuu qabataan waa inaad u qaadataa daynkan inaad gudaydo oo aadna ku kalsoonta inaad gudi karto hadhow ay ku soo maraydo laakiin maalan waad u baahanta laakiin daynkan ma ma xasuusatid meelaad ka gudaydo maahan inaad qadato haya taas macnaheedu waxa wey maalka dadku haygu tago maalku ha igalow wey welidaas saas daraaddeeda nabigeena suban sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiidka imaamu bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi abi hurayra man akhada amwaala annaasi yuriidu addaa'aha qofkii dadka maalkooda qaata isagoo doonaya inuu gudo adda allaahu canhu ilaaha ka guda waman akhadaha yuriidu itlaafaha atlafahu llahu qofkii qaado isagoo raba inuu baabi'iyo haygu tagto wey ilaahay weynaa isaga baabi'iy marka waxaa la rabaa horta daynka markaad qaadaydo laba arrimood koo horta wax daruura kuu qabataha ee maalkaagiiyo meele kuugu jira inaad iska qaadato dayn waa qalab koo labo haddana waxaad qaadayda wax aad ku talagashay inaad gudayso oo aad ku kalsoonta inaad gudi karto sideeda waa ku soo maray waxaad ku gudi laheed waxa weya waa inay yihiin tan saddexaadoo muhiimkaana waa inay qoran tahay oo maanta nafta hadday kaa dhacdo ilaa naftu markay kaa dhacdo lagu soo digi maa war dardaara naftiga kaa socota cidna kuma leh ee sidaas adoo hawadaasu kaad buuxdo oo qorsho dheer kuu degsan yahay kaa duldhici maujeedaa marka waa inay cad tahay markhaatiyaal leedahay qoran tahay meel taalla si ciddii markaas kaa dambaydoo kaaga naxaysa ay kaaga guddo markaa saddexdaas arrimood muhiim wey waa muhiim wey marka daynka culayskiisa kutusaya dembi kasta waxyaalaha mararka gobol inuu ka dariyaha dariine sababtoo ah xadiidka cabdillaahi bn camar ibni caas rasuulkeena suban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi yuqfaru lishahiidi kullu dembi qofka shahiidkaah diinta alle loo dilo dembi kasta waa loo dhaafin ila dayna daynka kuma jiro loo dhaafi maasaga wa fii riwaayati lahu waxa weeye riwaayad kale alqatlu fii sabiili اllah xadiiska saxi muslima weeye alqatlu fii sabiili اllah dilka jihaadka laysku dilo yukafiru kula shayin wax kasta kafaaro gud ugu noqonaa ila dayn daynka kuma jiro daynka kuma jiro idan marka daynka waa inuu qofku si adag iskaga ilaaliyaa oo saddexdaas arrimood uu aad u ilaaliya marka hore inuusan qaadan isagoo ka kaaftoomi kara ee hantidaadiioo waxa weya meela kuu taalla in daynku kuula mid noqdo hantidaadu iska cunto waa qalab tan kaleeto ma waxaad qaadaydaa wax aad bixi kartood ku kalsoonto isleeda waa ku soo marayaan waa inay yihiin tan kalena waa inay caddahay oo wax qoran oo baable ay yihiin oo markhaatile markhaatile sida waxa weye maanta haddaad dhimato reed ay u yeeshaan oo dadka dambe oo kaa naxaya ay kaaga gudaan daynka marka wuxuu kaloo xadiidku tusayaa qofka marka uu dhinto waxa ugu muhiimsan oo la rabo in la dedejiyo daynku laga guda inay waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dedejiyo waxa weeyaan waa daynku laga gudo daynku laga gudo maxaa yale ilaa laga gudo korkiisu qaboobi ma nabiga sala allahu calayh wasalam ninaa loo keenay markaasuu nebigu wuxuu weydiiyey dayn ma lagu leeyahay markaas markaasaa la yidhi haa waa lagu leeyahay dayn markaasuu nabig laba shilina lagu leeyahy laba dinaar nabigu ku tukadu yidhi inta dibsiga degan uu ku tuka maayo soo ma jeedi nin saxaabiya yidhi anaa rasuulka alloo bixina ma adagaa bixinahaa ma dushaada ahaa isagu beri ma ka yahaa markaasuu ku tukaday ninkii saxaabiga hadda waa weydii jiray nabigu ka warran labadii shilin weli ka warran maalinkii dambe u yidhi waa guday markaasuu yidhi markaana korkiisu qaboobay waa arrin khatar ah marka waa arrin aad u khatara walidaa sidaas daraaddeeda nabigeena suban sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan waagii dambe markii futuuxaadka ilaahay u furay oo hanti badan iyo qaniim iyo waxa weeyaan la helay fay wuxuu dhihi jiray ana wlaa ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim mu'miniinta naftooda anaa uga dhow faman faman tuwfiya wa calayhi daynun fa calaya qada qof alla qofkii muminahoo dhintoo dayn lagu leeyahy anaa ka bixina su ugu dadaalay nabiga sala allahu alay waslam waman taraka maalan fa huwa liwaliyi qofkii maal ka tagana fa huwa liwarahatihi dadkii dhaxalkiisa laha qaateen anuu qaadan maayo kii dayn ka tagana anaa ka bixina marka daynka waa in laga bixiyo oo dadka dhinta oo muslimiintaa qof kastaoo ka naxaya waa in daynka laga gudaa rawaahu axmed watimidiy waxasana وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي نبga صلى الله عليه وسلم قال وxuu yidhi في الdي ninkii سقطa dhacay عan rاaxلتي daabadiisa ka dhacay oo فamaata dhintay نabigu wuxuu yidhi اغسiلوuه mayra بmاaءin biyo ku mayra iyo وasdrin gog وakafinuuhu ku karfana فيi ثوbayni laba maro متفق عaليه بخaaرiيa mسلم ayaa xadiidka isku waفqeen xadiidkan waxa weeyaan carafa nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu taagnaa waa sanadii tobnaad waa xaajatulwadaac sanadii tobnaad carafe isagoo taagan ayaa nin xaajiya uu ka dhacay daabadii uu saarnaa markaasuu halkaas qoortaa ka kala go- naftiga ka dhacday markaasuu nabigu yidhi sidaan iqsiluuhu bimaa'in wasidrin waxaad ku mayrtaan ninkaas waxa weeyaan biyo iyo gob gobku waxa weeyaan waa geed gobola caleentiisa inta la jajabsho oo la budo laga dhiga biyaha lagu daraa wasaqduu fujina marka wasaqda ayuu ka goyna marka taas waxay ku tusaydaa waxa weeyaan qofka oo xaajiga ah haddii uu dhinto sida amwaada kaleba ay waajib u tahay in loo mayro ayay isna waajib u tahay in loo mayro iqsilu ila waa amar amarkuna wujuub uu keenaya sida amwaada kaleba in loo mayro ay waajibka u tahay sidaasoo kale waajib u tahay qofka xaajiga ee dhintana in la mayro tan kaleeto waxaa ku tusaa biyaha meydka lagu mayrayo in wax wasaqda fujiyo lagu darayo oo gobkaasa ugu fiican haddii la helo caleentiisa haddii la waayana wax kaleeto oo wasaqda fujiya ayaa lagu mayra ama saabuun oo kale ama wax la mid ah sidaasaa la yidhi wa kafinuuhu karfana fii thawbayni laba mara ku karfana waxa weeyaan riwaayad muslimka waxaa ku sugan wa kafinuuhu fii thawbayhi asaga labadiisii maro oo uu sitay labadii maro oo uu watay labadii ku karfana waa labadii go uu watay wey labadaas ku karfana kaasuna wuxuu tusayaa qofka marka la karfanaa weliba ninkaa laba maro in lagu gaabsan karo waa arki doonaa nabiga saddexa lagu karfanay marka saddexduna waa sunno labana waa lagu gaabsan karaa waxaana waajiba hal maroo jirkao dhan qarida oo waxa weeyaan maalinkii uxud shuhadada markii la aasayey xamz oo kale go-a lagu karfanay lugihiisi wax qariya waa la cawsa lagu karfanay lugihii marka jirka in la qariya inay waajibtahay kutusay muscab ibnu cumayr asagana waa la waayey go qariya qaybta horaa go la saaray lugahana cawsa lagu karfano baldhoola la saaray sidaasaa labadoodaba marka waxa waajibka waxay tahay hal maroo jirkao dhan qarida in looga ronaado laba laga dhigana waaba kan xadiidkan caddayna in saddex laga dhigana xadiidka soo socda nabiga karfantiisa ka hadlay salawaat ullaahi wasalaamuh calayh marka nabiga sidaasuu yidhi sala allahu alay wasalam xadiidkaas marka waxaa ku jirtay nabigu inuu yidhi walaa tuxanituuhu xanuud ha marinina xanuudku waa shay carfaya oo waxa weeyaan la mariyo dadka dhintay oo lagu carfiyo ha marinin wey maxaa yeelay qofka xaajida waa ka xaaraam wax carfaya inuu ismarsado wakadalika hadduu dhintana sidii markuu noola ay xaaraam uga ehday xaaraam ka tahy in la mariyo wax carfaya marka dadka kale la mari karaa wax carfaye xaajiga dhinta ama se qofka muctamirka ah oo dhinto cumradu xidhan tahay wax carfaya lama mari karo waxaa isla xadiidkaas ku jirta walaa tukhamiru ra'sahu madaxiisana ha daboolinina xala qofka xaaji markuu yahay waa xaaraan ninka hadduu nin yahay madaxiisa in la daboolo dumarka madaxooda waa waajib inay dabooshaan marka ajnabi la joogo ama xaajaatamayay ahaani marka laakiin ninka waxaa xaaraankaa madaxa inuu daboolo marka uu xaaji yahay marka hadduu dhintana madaxa la karfani ma hadduu dhintona madaxa la karfani ma sidii markuu xaajiga ay xaaraamta uga aheed ay xaaraam uga tahay nabigu wuxuu yidhi fa inahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan ninkaas waxaa lasoo bixinaa maalinka qiyaamaha isagoo talbiyeysanaya oo labayk allahuma labayk ku hay taasuna waxay kutusaydaa kullu cabdin yubcau calaa maa maata caleyh qofka waxaa lagu soo bixinaa wixii uu ku dhintay qofka waxaa lagu soo bixinaa wixii uu ku dhintay kaas ayaa lagu soo bixinaa waxaa kaleto xadiidkaas laga qaatay yidhahda alcilmiga qofka haddii isagoo xaajiya uu dhinto waxa weeye laga dhamaystiri ma xajka la dhihi maayo xajkii meel dhex u maraayay waajib lagu leeyahu ahaaye ha laga xajiyo oo ha laga dhammaystiro xajka la dhihi ma ma la dhahayo sababtaa nabigu ninkaas ma dhihin xajka laga dhammaystiro sidiisaa loo dayna midooda kaleeto aakhiro ma soo bixina isagoo talbiyeysanaya haddii laga dhammaystiri lahaa marka nabiguna ma dhihin ha laga dhammaystiro qofka isagoo xajka ku dhex jira hadduu dhinto laga dhammaystiri ma sidaasaa la iskaga dayna sidaas ayaa la iskaga dayna ee laga dhammaystiri ma riwaayadaha gabal ayaa waxaa ku soo aror riwaayada saxiix muslimka walaa tukhamiru ra'sahu walaa wejhu ha daboolinina madaxiisa iyo wejigiisa wejiga ay riwaayadaas ku dar fiiri walaa tukhamiruu ra'sahu walaa wejhu muslimkay ku taallaa ziyaadadaas imaam lbukhaari waa daciifiyey wuxuu yihi wasaxiixu laa tukhamiru ra'sahu sidaas ayuu yidhi waa daciifiyey bayhaqi waa daciifiyey asna sidaasoo kale siyaadadaas waa daciifiye ahlcilmiga gobol kaleeto sidaasoo kale waxaa ka mid ah aimada daciifiday waxaa ka mid a xaakim xaafid zaylaci waa arrintaas waa tacaquday xaafid ibnu xajar waa saxiixiyey ziyaadadaas oo fatxulbaariga ziyaadadaasna waa sugantuu leey sidaas darteeda waxa weeyaan wejigana lama dabooli karo waxaa la mid a sheekh naasir bin albani asna waa saxiixiyey ziyaadadaas oo irwaa ulkhaliilku ku saxiixiyey marka ziyaadadaas ah walaa tukhamiru ra'sahu ra'sa waa riwaayadda hore ku sugneen walaa walaa wejhu walaa wejhu ziyaadadaas wey alla isku haystaa oo a'imo waaweyn ay daciifiyeen a'imo kalena ay saxiixiyeen xugun weynaa ka dhashay marka oo waa maxay qofka xaajiga wejigiisa ninka xaajiga wejigiisa ma dabooli kara a'imada xadiidka daciifiyey waxay leeyiin waa dabooli kara waana sidii saxaabada agarkoodu ay mareen cuhmaan ibnu cafaan jaabir zayd ibnu haabit ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr kulli weji waa isdaboolo jireen hadda xajka markaa taeto waxaad arkayda aad tiro badan oo mara yar inta ugu xidhantaha gafuurka isanka hargebka iyo waxoogaa dadka ay kugu neefsan islee marka intay ku xidhanaay maradaas madhabkaasay ku socdaan xadiiska in la daciifiyo qaarna waxay dhaheen wejiga nin ma daboolo karo waxay ku socdaan xadiiska in la saxiixiyo siyaadada ah oo xaafid ibn xajara fatxibaariga ku saxiixiyey sheekh naasirudin albani irwa ulkhaliil ku saxiixiyey idan marka siyaadada saxiixinteeda iyo daciifinteeda xukunku raaca saxaabadana waa ku kala qaybsameen cabdullahi ibn cumar wejiga lama dabooli karo udhi jir xadiiska ziyaadadaah markaas qowlkaas waafaqsanya soo ma jeedin saxaabada kaleeto sheegna cuhmaan ibnu cafaan zayd ibnu thaabit waxa weeyaan jaabir ibnu zubayr na waxay leeyihiin wejiga waa la dabooli karaa waa madaxa ayaa xaaraana ina daboosho mar haddii masaladu marka sidaasoo kale tahay ixtiyaadku waa maxay sida axwadkaa waa inaadan daboolin maaa haddaadan daboolin dembi kusoo gaarima waa la huba laakiin haddaad daboosho waa la isku haystaa waa xaraan iyo waa xalaal marka taasoo kale waxaa fiican qofku inuu dariiqa axwad kaa maro oo uu iska ilaaliyo usan daboolin wejigiisa sankana waxba uusan ku xidhan hargab wax ka dhibi maayeen hargabna kaa cilmiada waa sunkaa ku xidhatay وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا مركي دونين صحابته غسل النبي نبي ميرديس صلى الله عليه وسلم قالوا وحي رادين والله ألا نكدار مي ما نتري ما قرانين نجرد مركا مكسي بين رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم كما نجرد سيدا مركا وسي بن موتانا ضدك نقدنتا أم لا مسوي سكدينينا الحديث حديث كما يصير رواه أحمد أوريي وأبو داود أبو داود نواوري xadiidka dhamaystirkiisuna sidaanu aha waa kan saddexda dhibcood kuu qoray in xadiidka qayb ka maanta waxa weeyaan saxaabadu markay dooneen nabiga inay mayraan ay waxay yidhahdaan wallahi garan mayno maxaan samaynaa rasuulka dharka ma ka siibnaa markaan mayrayno sidaa dadka naga dhintoo kale markaan mayrayno aan uga siibi jirnay mase dharkiisa isagoo sitaan ku mayrnaa waa isku khilaafeen alqa allaahu calayhi min nawm ilaahaa hurdo ku tuuray saxaabadii meesha joogtoo dhan hurda alla ku rid xataa maa minhum min rajulin ilaa wadaqanhu fii satrihi qof ka midu ma jiro ilaa garkiisu xabadkiisu saaray waa wada hurdaay waa wada hurday mid walba garku laalaaday markaasuu garkiisa xabadka saaray uma kallamahum mukallimun min naaxiyati lbeyt qolkii nabigu ku jiray xaggiisa a dhawaaq ka soo yeeray dhawaaqaa ka soo yeeray laa yadruuna man huwa cidda la hadlayna garan mayaan iday tahay rabbiyaa garanaa cid kale garan may an iqsulu nabiya mayra nabiga sala allahu calayh wasalam wa calayhi hiyaabahu isagoo dharkiisa wata dhawaaq waa intaas fa qaamuu waa istaageen marka waa soo istaageen marka dhawaaqi maqleen ilaa rasuulillahi rasuulka ilahay u istaageen sala allahu calayh wasalam faqasaluuhu waa mayreen wa calayhi khamiisu isagoo khamiiskiisu ku jiro yasubuuna almaaa fowqa alkhamiis khamiiska korkiisaay biyaha ku shubayaan wayadlukuuna bilkhamiis khamiiskay ku marmarinayan gacanta hoos kama gelin jirkiisa ma saabsin xadiidka markaa waxaa laga qaadanaa waxay tahay maydka marka la mayrayo ood kow mayrista bilaabee dharkoo dhan waa in laga siiba meel laga dhiga see looga qaadanaa de fiir xadiidka annujaridu dharka ma dhar tiraynaa rasuulallahi sala allahu calay wasalam kamaa nujaridu sida aan u dhar tirno mawtaana dadka naga dhintay marka maxay kutusee saxaabadu dadka ka dhintay inay dharka ka siibi jireen nabigana waa laga gooniyoon ilaaha ka gooniyeena soo ma jeedo way ka siibi jireen waana sida ugu fudud oo qofkii oo dhar leh si sax looma mayri karo marka marka aad mayrayso meydka waxaad samaynaya dhammaan dharkaad xagga ka dhige markaasaad inta cawrada mare u saare taas xudunta iyo labada jirib inta udhaxaydaad mare iyo u saare khalaas markaasay fududdahay meydka inaad mayto marka laakiin isagoo maryihiisa ku xirxiran see u mayre ma mayri karti xadiiska marka waa ku cadda waxaad mare u saareen xudunta iyo labada jilib mara qari karta calal yaro intaasaad qaadana calalkaasaad dhag ku siina intaas markaad saarto rag iyo dumar haddii rag la mayrayana de ragaa mayraya dumar haddii la mayra dumara mayraya mogta waan arki doona ilaa qaar yar maahan marka cidda mayraydasaas yeele lamana ogola inay soo galaan qofka mayraya iyo kan biyaha ugu shubaa iyo kan u rogaa cid aan hay lama ogola inay soo galaan waa inays cid kale meesha soo geli waxaana fiican in lagu mayro qol dhexdiisa meel xiran oo kale oo kor ka daboola sidaasa fiican maxaa moydku waa isbedelaa marka naftu ka dhacdo marka cid lagama maarmaan u ah maan cid kale inaysan araga fiican inaysan arag cid kale sida saxda ahoo fiican waa sidaas alxadii xadiidka dhamaystiro rawaahu axmed abu daawuud ayaa wariyay sheekh naasirudiin albani xasan ayuu uga dhigay saxiix abi daawuudka saxiix abi daawuudka xasan uga dhigay وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية وحي تري دخل علينا النبي نبي النصر قال صلى الله عليه وسلم والحال نحن أنه نغسل عن ميرينو ابنة قبديسي نبي قبديسي ميرينا أي النبي النصر قال قبداس رواية صحيح المسلم كي يكون أنت وحي إهد زينبة سلامتي أبي العاص أي إهد زينبة أي إهد قبداس نقول ميرينا النبي النصر قال دمرا ميريني taas waxay ku tusaydaa waa maxay dumarka dumaraa mayra raggana ragga mayra marka laga reebo labada isqabaan zawjka zawjadiisa waa mayra zawjaduna zawjkeedii waa mayri kartaa inta kale waxaa la rabaa raggana ragga mayra dumarkana dumaraa mayra waxaana ugu xaqnimo badan dadka qaraabada qolo wal qof walba qaraabadiisa ugu xaqnimo badan marka anagoo mayrayna wa naxnu nuqasilu anagoo mayrayna dumaraa mayra nabigu gabadhiisii ma mayrin sidaa saxda marka waa saas dumarka dumaraa mayra raggana ragga mayra ilaa labada isqabaan maahane midada kale jamaca wa naxnu nuqasilu jamacay ahaayeen jamaacay ku mayrayeen marka jamaca waa intaa laga maarmaanka u ah qofka mayraya qofka ugu shubaya qofka la rogaya khalaas intaasaa la raba fa qaala nabigu wuxu uhi iqsilnahaa mayra waa amar amarkuna wujuubu keena marka maydka in la mayraa waa waajib maydka in la mayraa waa waajib waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen bal waxa weeyaan imaamu nawowi raximahullah asaga ijmaacba weeyu yidhi in mayd la mayraa waa ijmac fardulkifaa'i weeye laakiin ijmac maahanoo aimo kala khilaaf soo rareen oo waxa weeyaan abulcabaas alqurdubi kitaabka mufhimkaa khilaaf ayuu keenayo imaamu maalig waa sunnu yidhi waa sunnu ayuu yidhi marka waa madhabka jamaahiirta waana madhabka sawaabka in la mayro maxaa l nabiga amray amarkuna wujuubu keena haddaan wax ka sarfiyo la arag marka nabigaa mayro wuxuu yidhi nabigaa amray ayaan rabaa nabigaa amray oo wuxuu yidhi iqsilnahaa mayra alaaan saddex aw hamsan ama shan aw akara min dalika ma wax ka badan marka taas maxay kutusaydaa horta saddex goor waa in la mayraa maydka haddii marka intaas uu nadiif ku noqdo khalaas haddii uusan intaas nadiif ka ku noqon oo dadkii mayrayay ayagaa la rabaa arrintaas go-aankeeda ayagaa iska leh bay u arkaan in weli wax u hareen waa inay ka dhigaan shan shan markay marsiinayaan hadduu nadiif noqdo khalaas halkaasay ku joojinayaan hadday u arkaan shan markay marsiinayaan in weli mayrid u dhiman tahay waa inay toddoba ka dhigaan toddoba markay marsiinayaan halkaasay ku joojinayaan hadduu nadiif yahay calaa kulli xaal maxaa la rabaa saddex ka bilow tiro isdheerna kusoo qati sidaas weeyaan in raaytuna haddaad aragtaan daalika haddaad rabtaan ka badiya manaa aragtida dadka mayraya umbaa arrintaas go-aankeeda iskale saddexda ma laga yaray karaa khilaafkaa ku jira oo waxa weeyaan ahlucilmiga gobol ka mida sida kuufiyiinta daahiriyada muzani waxay ku tageen saddexdu waa waajib saddex ka yar maya xeelanabigu saddexu ka bilaabo laakiin jamaahiirtu waxay mareen manaa waajiba ee saddexdu waa sida fiican sida sunnadaaha saddex ka bilaaban saddexaa sunna hadday ku nadiif noqon waayo shanaa sunna hadday ku nadiif noqon waayo toddobaa sunna sunnadiiyaa saddexda ka bilaabanayda laakiin waajibku maruu ku dhacaya sidaasay jamaahiirtu mareen bimaain biyo ku mayra iyo wasidrin gob ka sida ugu fiican waa biyo iyo gob lagu mayro caleenta gobta inta la burburiyo biyaha lagu qaso in lagu mayro haddii la waayo wax kaloo wasaqda fujiya sida waxa weeye saabuunta oo kale wajcalna waxaad yeeshaan fil aakhirati midda ugu dambayda kaafuran kaafuurku dar kaafuurku shay cadcad oo carfaya weeye marka inta la burburiyo abiyaha lagu qasaa ugu dambeeya markaasaa korka la marina korkiisaa la marina waxa waaya maydka si uu usoo carfo ow amase shay-an min kaafurin ama shay kaafura waa shaku raawi inuu nabigu yidhi kaafuurku dara ama inuu yidhi wax un kaafuurka ka mid a macnahana farqi yaraa udhexeeyo shay-an min kaafurin waxay tusaydaa taqliil in la yareeyo falamaa faraqnaa markaan ka soo jeesanay aadannaahu waa ogeysiin oo usheegnay rasuulka allah waa dhammaynay anir waa dhammaynay mayristii fa alqaa ilaynaa nabigu wuxuu noo soo tuuray xiqwahu hooskuntigiisii maradii uu hoos ka xidhan jiray hooskuntigiyuu noo soo tuuray oo uu yidhi kan waxa weeyaan u hoos mariya jirkeeda xijiya fa qaala nabigu wuxuu yidhi ashcirnahaa gabadha waxaad u hoos maridaan iyaa hooskuntigaas oo jirka xijiya hayla maradan jirka nabigay taabata marka gabadhana waa in marada ugu hooseeda uga dhigu rabaa oo waa maxay taasuna waxa weeyaan jirka taabashadiisaas nabiga maxamed maxamed maadaama ay soo taabatay sala allahu calay wasalam waa barakaysi marka nabigana waa la barakaysan jira waa mara barakaysan wey marka jirka nabiga maadaama ay taabatay waa in gabadha lagu aaso barakay u tahay qayrayna ka helay muttafaqun caleyh wa fii riwaayati waxaa ku sugan ibda'na ka bilaaba bimayaaminiha midigyaalkeeda iyo wa mawaadic lwuduu'i meelaha weysaqaadka minhaa gabadha riwaayadaas bukhari muslimaa wariye marka mayd aad maynayso seed u bilaabay koo waxaan soo ogaanay dharkaad ka siidee intaas cawradaad marada u saareen waa koo waa tilaabta koobaad tilaabta labaad waxaa la sameeya markaad maydka maynayso horta waxaa fiican sariir oo kale inuu kuu saaranya biyuhu ka gudbayeen marka meeshaad sheegada inta gacanta laga saaro ama qadaadka a wax yar sida inaad soo fariisaydo ala soo toosiyaa markaad soo toosido calooshaa tartiib loo deliigaa waa la deliigaa koraan laga deliigaa hoosaa loo deliigaa maxaa la rabaa wixii wasaq ah ee diyaara inay soo baxaan kaadi iyo saxra inay baxaan alraba si aysan markaad mayrto kadib u imaan tartiibaad u daliige si rifqi ah tartiibaad u daliige oo daliige khalaas markii wixii soo bixi lahaa soo baxaan ayaad koowa u astajeynay markaad u astajeydo waa u weyse qaadi weyse qaadkaad ku xijini sidii adigu aad u weyse qaadi jirtay markaad weyse qaadato ood sidii ugu weyse qaado afka kala qaadi maydid afka waa soo marnay xala in la xiraayo soo maaha kala qaadi maydid meelahaan biyaha ka marin khalaas markaas dambe waxaad samaynee biyihii inaad mayridii bilowdo madaxa midigtaad uga bilaabeen dhinacan midigtaaad mayre dhinacan midigtaa dhinacan midigtaa oo dhan madaxa midigtiisaas ilaa qaab qaybtaas midigtaa oo dhan ilaa lugtaasaad dhammayne adoon qaybtii kale taaban maca dhabarka qaybta midigtaaad mayre caloosha iyo sararaha iyo intaan midigtaaad mayre qayb qaybtaas midigtaaad dhammayne qofaa kuu roga oo kuu haya qofna waa kuugu shuba dhinaca kalaad mare bidixdii aad mare aad mayre khalaas hal mar aad mayrta marka hal mara waa markaas dana markii saddexaad sidaasaad u mayre dana markii waxaan rabaa markii labaad saasaad u mayre markii saddexaad saasaad u mayre maydka sidaasaa loo mayra ibda'na bilaaba bimayaaminha midigyaalkeeda iyo mawaadic lwudu'i meelaha weysaqaadka minaha wa fii lafdi lilbukhaariya lafdiga bukhaari waxaa ku sugan fadafarnaa markii aan dhammaynay waa dabnay gabadha tinteedii fadafarnaa waan dabnay shacrahaa tinteedii alaaata quru'in saddex geesaan u dabnay fa alqaynaahaa waa tuurnay khalfahaa gadaalkeedaan u tuurno u ridnay waxa weeyaan waxaana ka horreeya xadiiska riwaayadiisa gobol ka mida ku jira waxa weeyaan naqadnahu horta waa furfurnay gabadha tinteedu haday daban tahay waa in la furfuro oo gabdhaha mayraya waa inay furfuraan tinta si biyuhu si fiican ugu gaaraan ilaa waa qubayska ugu dambeeya addunya uga tegi laheeda waa furfurnay waa mayrnay kadibaan saddex ka dhignay saddexdana waxay uga dhigeen fooday dabid uga bilaabeen foodaanay uga bilaabeen waa dabeen waa dabeen gadaalay u rideen tintaas labada geesna mid iyo miday ka dhigeen khalaas marka tintii oo dhan saddex qaybood weeye mid foodaan ka bilaabato sidii loo dabaayay gadaal loo riday iyo mid midig ka bilaabato iyadan gadaal loo riday sidii loo dabayey iyo mid bidix ka bilaabato gadaal loo riday sidaas u dabay marka marka hore waa in la furfuro loo shanleeyo tartiib loo mayro wixii go-go-a inta la aruuriya kalfatan dhinac laga geliya rifqi badanna waa in la adeegsado on la jarjarin tinta khalaas marka fadafarna waan dabnay tiri shacra gabadha tinteedii alaaata quruun marka horen ayagaa furfuray saddex gees fa alqaynaahu tintii waa ridnay khalfaa gadaalaan u ridnay oo inta horay ka bilownay dabidda ayaan gadaalgeyno ku dhammayna tintii odhan saddexaas qaybood ay ka dhigeen saddexaas qaybood ayay ka dhigeen tinton xadiidkan waa xadiidka asalka u ah waxa weeyaan maydka mayridiisa meelaha laga qaato xadiidka asalka u ah weeye oo ahlucilmigu ay u ictimaadaan oo ugu xooga badan uguna cadcadaanta badan oo ugu faahfaahinta badan waa xadiidkan wey wa can caaishata radia allahu canha qaalat kufina rasuululahi rasuulka alle waa la karfanay fii alaaati ahwaabin saddex maraa lagu karfanay saddexdaasoo biidin cadcad saddexdaasoo saxuuliyatin magaalada saxuul laydhaha loo nisbeeyey saddexdaasoo min kursufin cudbi ka samaysan laysa fiiha saddexdaasoo laysa fiiha dhexdeeda uusan ahayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadna aysan ahayn muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi caaisha kufina rasuululahi rasuulka alle waa la karfanay sala allahu calayh wasalam fii alaaati ahwaabin saddex maraa lagu karfanay markaa sida ugu fiican ragga karfantoodu waa saddex maroo dhaadheer saddex maro oo mid walba jidhka ay qari karto wey keligeeda mid walbaa qari karta maxaa la samaynaa marka saddexdooda seed u mayre markaad maydkii mayrto sariirtii kuu saaran yahay horta waa la qallajiya mara nadiifa inta la qaataa la qallajiya karfantu yay kaa qoyin isagoo sariirtii kuu saaran intaas cawradaana mara kuugu saaran tahay ayaa karfantii meel la dhigaa saddexdii maro isdul saaran soo qaad ku seexi jeega jeega ugu dhig saddexda maro waa saaran yihiin waxa weeye tan kaleeto saddex xarigna waa inay kaaga hooseydaan madaxa waa in xarig ka hooseeya dhabarkana xarig ka hooseeya lugahana xarig ka hooseeya khalaas markaa saarto marada ugu korayda midigta soo rog bidixda kor mari midigta tan kale soo rog tan kale kor mari midigta soo rog tan kalena kor mari khalaas markaasaad madaxana waad xire xarigaad ku xire sidaysa karfantu meesha uga dhicin dhexdana xarigaad uga xire lugahana xarigaad uga xire hadhow qabriga magedgedana saddex xarigaad ka fure qofka dhigaya ka fura adiga dad dhigaydo iyo haddii qof kale dhigaba marka saddexdaasaa ugu waasacsan ragga marka la karfanaya sida ugu sarayda waa saddex maro in lagu karfano saddex maro oo mid kasta keligeed jidka qari karta saddexda maraa la iskor saara markaasaa la dhex dhiga fii alaaati aswaabin biidin oo cadaan ah waxaa sunno ah inay cadcad yihiin karsanto inay caddahaa sunno ah mid madowna waa lagu karfani karaa mid gaduudan waa lagu karfani karaa mid jaallaa waa lagu karfani karaa laakiin midda cad ah sunna marka mid madow haddaad aragta la yaab min biidin cadcad saxuuliyatin saxuul waxa weeyaan waa nisbatun ilaa ilaa saxuulin saxuulna waa qaryatun fi lyaman waa magaalo yaman ku taalla aa la yidhaha saxuul marka magaaladaas dhar lagu samay jiray wey go-yaa dhar oo lagu samay jiray magaaladaas wey marka magaalooyin magaaladaasa lagu samay jiray min kursufin oo cubi ah magaalada dharka suufka soomaalidu tiraahdo waxa weeyaan ayay ahaayeen marka waa dhar wanaagsan wa laysa fiiha qamiisun qamiis kuma sugnayn walaa imaamatuna kuma sugnayn muttafaqun caleyh marka maadaama ilaahay rasuulkiisa u dooray in sidaas loo karfano sida ugu fiican ugu sarayda ragga loo karfano waa saas وعن بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحي لما توفي مركي لا اوفسدي عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين ايات بدن كسو دغين كافر اها جاء وايمد ابنه ويلكيس عبد الله الامي جرا سغنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول على ويل ويل صحابي ابو قيمه بدن ودال الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحي اعدني سي قميصك قميصك وكفنه فيه ابان كفنه bal inuu u bara barako uga ka helo adoogii laakiin haddaan iimaan jirin d muxuu tara wuxuu rasuulka allow qamiiskaaga iisi aabbaan ku karfananaa facdaahu nabigu waa siiyey ka waran nabigu waa siiyey weliba wuxuu weydiistay xadiisku sidaanu ahaa dhamaystirankiisuy wuxuu yidhi ta u yimid rasuulku wuxuu yihi yaa rasuul allahi acdinii qamiisaka horta qamiiskaaga isi ukafinhu fiihi waa ku karfanaaha labo wasalli calayhi kuna tuko aabbahay salaada janaasada salaad janaasana aaba inaad iigu tukataan rabaa wastakfir lahu dambi dhaafna ilahay iigu weydii fa acdaahu waa uu siiyey nabigu annabiyu sala allahu alay sl qamiisu qamiiskiisii uu siibay halagu karfano yidhi ra'iisu lmunaafiq fa qaala nabigu wuxuu yidhi aadinii isoo ogeysi usalli caleyhi aan ku tukadeen markaad diyaaradana ii sheeg waa ku tukanaya waana ku tukan soo ogeysi falamaa araada markuu doonay an yusaliya caleyhi inuu ku tukado jadaba cumar cumar inta kudhau gadaal jiiday nabiga markaasuu wuxuu yidhi alaysa qad nahaaka allaahu an tusaliya cala lmunaafiqiin ma ilaahan ku diid inaad munaafiqiinta ku tukato maxaad igu tukana munaafaqa fa qaala wuxu uhi ana bayna khiiratayn laba khiyaaran leey inaan ku tukado inaan iska daayo laba khiyaaran leey ilaahay wuxuu yihi istakfir lahum u dembi dhaaf dalab ow laa tastakfir lahum habaadaa rabtaan ha u dembi dhaaf dalab falan yakfir allahu lahum ilahay u dambi dhaafi maaye maadaama ilahay inuusan u dhaafin waa oga laakiin aniga khiyaara alla isiiy taan habar waa dambi dhaaf dalba darmar waa iska daynaa lakin waa xaqiiqna alla u dhaafin ala waa gaal marka wuxuu yidhi ilahay igama reebin iga le waa ku tukanaa markuu ku tukada cidka waxaa ka soo degay walaa tusalli ha ku tukan calaa axadin qof oo minhum kamid oo maanta dhintay abadan weligaa dambe aayadaasaa soo degtay oo taadii cumar waafaqsa weligaa dambe ha ku tukan soma jeed qamiis in lagu karfani karo ayaa xadiidku daliil u yahay qofka qamiis in lagu karfani karo ayuu daliil u yahay xadiidku ayuu daliil u xadiid uu bukhaari uu wariyey min xadiidi jaabir wuxuu yidhi ata nabiyu nabigaa u yimid cabdallaahi ibn ubay ibnu salool bacda maa dufina markii la aasay ka gadaal fa akhraja waa soo bixiyey nabigu fa nafasa fiihi waa ku tufay min riiqi canduuftiisa canduuftiisuu ku tufay baraka inay u noqoto waalbasaw qamiis qamiiskiisina waa u geliyey waa bukhaariga marka labada xadiid inay iska soo hor jeedayaan ayaad moodaa xadiidka horeto cabdullahi bni cumar oon hadda soo akrinay bukhaariya muslim waxa weeyaan wuxuu tusaa in wiilku u yimid oo uu weydiistay oo nabigu u dhiibay saasuu tusaa xadiidka jaabirna wuxuu tusaa markii la aasay kadib inuu nabigu inta yimid lasoo bixiyey uu geliyey xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxaa laisku waafajinaa wiilka markii horeeto oo uu weydiistay nabigu u ballanqaado intaan qamiiskii la gelina la aasay marka markaas nabigu si uu ballanqaadka u oofiyo uu intay yimid uu yidhi hala soo baxo markaasa lasoo baxshu nabigu geli ila nabigu ballanqaad waa oofi jiray dadka inta iska ballanqaada ka baxa waa sifo munaafaq soo maa nabigu wuxuu ballanqaado horu ka oofi jiray sidaasaa laisku waafajinaa marka nabigu muxuu saas u yeelay marka ra-iisulmunaafiqiin muxuu qamiiskiisa in ugu karfan laba arrimood wey u fiirso kow arrinta ugu horaydaa tadyiibu khaatiri ibnihi wiilkiisa saxaabiga qalbigiisu ilaalina billahi calaykum fiiri dhaqanka nabi maxamed sala allah alay isagoo og waa ninkii yidhi weeye nabi maxamed ku yidhi layukrijana alacazu min haladal lain rajacna ila lmadiinati layukrijana alacazu minha aladal wallaahi haddaan madiine ku laabanno ninkaygan cizada badan inaan ka saarayo ka masaafirina madiina ninka dulliga badan waa nabi maxamed sal ala alay ninkii saas yidhi wey ninkuu karfanta qamiiskiisa uu leeyaha lagu karfan maxay taas kutusaydaa nabiga naftiisa qofka waxyeele kama aarsan jirin tan kaleeto qofkan asaga inaysan wax u tarin waxaan waa la ogyahay wuxuu ku ilaalinaa qofka muuminka ninkaa saxaabiga oo uu dhalay kaasuu ku qadarina qalbigiisuu ku ilaalina gaalkaas wuxuu uga indhalaabaa nabigu waa maxay muuminkan qalbigiisa inuu ilaaliyo labo mid kalena waa jirta abaal uu nabiga ku lahaana waa jirta munaafiqan wuxuu ahaa munaafiqan abaalka uu ku lahaa abaalkaas wuxuu ahaa dagaalkii beder maxaabiistii lasoo qabtay waxaa ka mid ah nabiga adeerkiis cabaas ibn cabdilmualib qamiis la-aanu ahaa qamiisaa loo raadiyey qamiis la-eg cabaas waa dheera qamiis la-eg midka cabdullahi ibn ubayaa laga heesay cabdullahi ibn ubay munaafiqiya siiyey qamiiska maadaama uu waagaas adeerkiis qamiis siiyeyna inuu qamiiskii u abaalgudana waa go-aansan nabigu sala allahu alayh markaas nabiga hadyigiisay ka mid aheed abaal haddii loo galo inuu abaalka guto ma ahayn abaalka dhaca labadaas arrimooda nabigu u yeelay sala allahu alay wasalam marka waxaa la rabaa mu'miniinta dariiqa nabiga ku socdaa waxaa la rabaa qofkaanu wax aan wanaaga isagoo mudnayn in lagu ixtiraamo muuminka kale oo lagu ilaaliyo qalbigiisa fiiri hadyiga nabi maxamed sala allahu alay wasalam hadyiga nabi maxamed saasuu ahaa sala allahu alay wasalam وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره البسوا حرطة من ثيابكم دركنا حقيسة البياض عدان كحرطة درك عدعد حرطة فإنها درك عدعد من خير ثيابكم دركنا ومتك وقير فضان وكفنوا كنا كرفنا في وكفنوا كنا كرفنا فيها درك عدعد موتاكم كوين كدنتا رواه الخمسة شنت يا ورين إلا النسائي مهن وصححه الترمذي إمام الترمذي وصحيح إلى حاكم وصحيح إلى حافظ ذهب وكوافقه شيخ ناس الدين الباني وحصنا تصحيح حسكوك إقراريي أحكام جنائزك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري البسوا حرتا من ثيابكم دركين حقيسة البياض عدان حرتا مركا amar wey amarku wujuubu keenaa laakiin wujuubka waxaa ka sarfiyey nabiga oo waxaa la arkay site cimaamad madow marka inaysan waajib ahayn kutusi nabiga waa cimaamad madow markii uu soo gelaya fatxulmaka oo maka furaa cimaamad madows idan marka waxa weeyaan camalkaas nabigaa ka sarfiyey amarkan wujuubki marka dharka cadcad xirashadiisu waa maxay waa sunna maracad qofku inuu xirta ama qamiis cad ha ahaado ama macawis cad ha ahaado ama go cad ha ahaado dharka cadcad waa sunna waana dharka muminiinta kan ugu qayr badan qamiis hadduu yahayna kumaba sii jiro xadiid saxiixay ku suganta nabigu qamiisku jeclaa nabi maxamedaa jeclaa wix nabigu jeclaana waa diin soo ma jeedin waa diin hadduu marka qamiisna yahay cad yahay laba shay sufuu isma leeyi qamiis nabigaa jeclaa waa diin caddaankana nabigaa amray waa diin labadu waa diin marka waa diin soo ma jeedin marka nabiga laakiin waajib maahan ogaada oo hadda inaysan waajibahayn nabigii xirtaa la arkay mara kale taasaa tusanaysan waajibahay nabigu wuxuu uhi fa inahaa dharka cadcad min khayri iyaabikum dharkiina waa kuwa ugu qayrka badan ka dharka cadcada ugu qayr badan dharka muslimiintu xirtaan maxaa le nadaafadu aad u ilaalinaa marada cad wasaq yar ma qarsan karto meel yar hadday baru ka gaarto waa muuqane qofka waa iska suulina laakiin midda madowga wax wasaqdeeda iska xambaarsan tahay waa qarsane markaasuu intaasu muddo iyadoo intaas ku raran iska wadana marka iyadaa ka fiican caddaankaa fiican maaale wax yaraad ku arkay waa dhige ama iska mayre wakafinu ku karfana fiihaa waxa weya dharka cadcad mawtaakum kuwa idinka dhimana marka in lagu karfanto caddahay xadiidkan haddana waa caddayna asana inay caddaanku uu fiican yahay uu sunna yahay rawaahu lkhamsatu lanasai wasaxahu tirmidi tirmidi ayaa saxiix yeelay xadiidkan wa can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yihi sala allahu calayhi wasalam idaa kafana axadukum qofkiin markuu karfanayo akhaahu walaalkiis falyuxsin ha wanaajiyo kafanahu karfantiisa qof idin ka mida walaalkiis muslima markuu karfana karfanta ha wanaajiyo rawaahu muslim muslima weliye xadiidkan jaabirna wuxuu tusaa qofka karfanta marka la karfanaa in karfan fiican lagu karfano oo la wanaajiyo sida ugu wanaagsan marka waa maxay saddex sifo inay isku darto koo waa inay cad dahay laba waa inay nadiifto aysan wasaq lahayn waa inay nadiifta saddexna waa inay xoogaa jurmilaaba maradu oo mar aad ay kafiif u ah waa inaysan ahayn xoogaa jurmiye waa inay leedahay khalaas saddex saddex marana waa in laga dhigaa nin hadduu yi nin hadduu yi idaa kafana axadukum qorkii markuu karfanayo aqaa walaalkiis fal yuxsin ha wanaajiya kafanow rawaahu muslim ayaa wariyey wanaajinta maxaa loola jeedaa alimaam lbaqawi sharxu sunaha wuxuu yidhi almuraadu min hada taxsiin wanaajintan waxaa loola jeedaa huwa albayaadu waa inay cad tahay wanadaafatu waa inay nadiif tahay laa kownuhu murtafican hamiinan inuu qaali yahay loolama jeedo mara qaaliya usoo gada loolama jeedo saasuu ku yidhi sharxu sunaha wakadalika nawowi raximah llah wuxuu yidhi almuraadu bixsaani lkafan karfanta ha la wanaajiya waxaa loola jeedaa nadaafatu inuu nadiif ya usan wasaq lahayn ahay wa naqaauhu waa isku mid wa kahaafatu inuu qiro leeyo jurmi leeyahy waa labo waa inuu jurmi leeyahy wa satruhu wa tawasudu inuu jirkao dhan qariyo waana inuu dhexdhexaadiya qaalin usan ahayn kuwa liitana usan ahayn walayse almuraadu ujeeddada ma ahan biixsaanihi loola jeeda wanaajinta bis ma ahan ujeeddadu asarafa xadgudub iyo walmuqaalaat in qaali laga dhigo lagu xadgudbo ma ahan oo maryo qaaliya la raadiyo maaha marka maryaha qaali laga dhigi maaye waxa weeyaan waxaa laga dhigaa maryo oo waxa weeyaan dhexdhexaad iska ah cad nadiif ah aan aad kafiif u ahayn saddexna waa inaad ka dhigto aduniya adduniya soo ma jeedid waxa weeyaan aan gabadhiina waxa weeyaan in madaxa maro la saaro iyo maro loo xiro oo gogorad ah iyo saaka loo geliyo iyo laba maroo dhaadheer shantaasa gabadhiina laga dhiga shantaas ayaa laga dhiga marka waa sidaas wey wa canhu can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yajmacu mid ku kulmiya bayna rajulayni laba nin labadaasoo min qatlaa uxudin uxud dadkii lagu dilay ka mid ah fii thawbin waaxidin hal maro uma yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray ayuhum koodeebaa agaru badan akhdan qaadasho lilqur'aani qur-aanka la qaato fa yuqadimuhu nabigu waa hormari jiray fi laxdi iilku u hormari jiray walam yugasalu lama mayrin shuhadada walam yusalli calayhim lagumana tukan rawaahu lbukhaari ayaa wariyey xadiidkan jaabir wuxuu ka hadlaa laba mas'alo oo muhiim ah ayaa ka mid a masaa'ilka masalada koobaad waxay tahay in waxa weeyaan laba qof hal mara la iskula karfano iyo in laba qof hal qabri la wadageliyo labadaas masala ka mida masaailku ka hadla masail badan u ka hadlaa can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yajmacu mid ku kulmiya bayna rajulayni laba nin oo min qatla uxudin uxud dadkii lagu laayay ka mid ah fii thoobin waaxidin hal maro marka hal maraa lagu kulminayey laba tafsiiray culummadu ka leeyihin qowl wuxuu leeyahay halka maraaba labadoodaba la dhex gelinayo labadooda inta laysku keena hal maro lagu wada duuba laakiin waa in wax loo dhex mariyo si aan jirkoodu isku taaban caws iyo haddii wax kale la waayo caws waa in loo dhex mariyo caws jilicsan xoogaa waa in loo dhex mariyo labadooda si aan jirkoodu isku taaban saas waa mid oo jaabir wuxuuba yidhi fa kufina abi wa cammi fii namiratin waaxida hal maro oo suuf ka samaysana aabbe iyo adeerkay lagu karfanayo sida daahirka xadiiskuna waa saas qowl kalea jiro ah hal maraa loo kala goynayo markaasa midba go' lagu duubay laakiin macnaha hore xadiis ka muuqda marka haddii la waayo dhar kale waxa weeyaan hal maraa labadooda la iskula duubaa dhexdana waxbaa caws iyo waxbaa la gelina uma yaquulu nabigu wuxuu dhahaayey ayuhum koodeebaa agaru badan akhdan qaadasho lilqur'aani qur-aanka la qaato yaa xifdi badnaa qur-aanka dii midna laba jus yaqaan midna afar jus yaqaan kaas afarta jusa ku leh fa yuqadimu nabigu waa hormarinayay marka loo ishaaro la yidhaa kanaa qur-aanka ogo ogaa fayuqadimuhu nabigu kaasuu hormarinayo fi laxdi iilka qiblada kaasaa la xijina marka taasna maxay kutusaydaa waa masalada ah in laba qof hal qabri laysla dhigi karo haddii ay daruuro timaado oo maxay waxa weeyaan waxaa badnaanaya dadka la dilay ama dadka dhintay haddii raba cudura iskaga dhacay ama guriga ku dumay amwaadiyaa badan tiradii ka bateen waa la awoodi waayo qabri qabri in loogu dhio ama dadkii aasayaa yar ama dadkiiya daalan haddee dagaalkii uxud waxa weeye maantao dhan a dagaal lagu jiro aakhirkii maalinka markay dagaalkii joogsadayna waxa weeyaan toddobaatan saxaabiya shuhadaha taala marka mar haddii ay badan yihiin shuhadadii amase dadkii amwaada ahaa hadday bataan ama waxa weeyaan dadki aasay ay yaraadaan ama dadkii daalan yahay calaa kulli haddii dhib yimaado laba laba iyo saddex saddexaa qabri loo gelina qur-aanka kan ugu oqoogaana la hormarina taasuna waxay kutusayda fadiilada qur-aanka hadday adduunka laisla nool yahay salaada yaa tujina oo hormara kan qur-aanka u oqoogo haddii qabriga la dhigayana kan qur-aanka oqooga la hormarina annaga xukunka daahirka waa saas shaarixa cabdallah ibn salix fawsan waxaa dhici karta lakin midka qur-aanka laga oqoogayo inuu fadli badan yahy waa dhici karta marar badan laakiin xukunka daahirka kaasaan anaga ku dhaqmay maxaa yl sida un badan dadka qur-aanka yaqiin weliba saxaabada ninba ninku qur-anka oqoy ninka ka cilmiga badan u ahaaba marka sidaasaa la yeelaya taasuna qur-aanka wanaagiisa ayay kutusayda saasuna walam yugasalu lama mayrin shuhadada lama mayro qofka shahiidkaa ee goobta muslim iyo gaal isku dagaalamayaan lagu dilo wax weyn lama mayro goobtaa laga hadla haddii inta la dhaawaco xagga ku dhinta waa la mayra laakiin goobtaas qofkii lagu dilo khalaas la mayri ma shahiidka laga hadlaana waa shahiidka goobta macrakadaa lagu dilay laakiin dad badanoo shuhadaha jira oo aakhiro ajar shahiid leh laakiin adduunka la mayrayo maxaa ka mid a kalmaqduuni qofka caloosha u dhintay waa la mayraa qof caadiya siisia loola dhaqma aakhiru ajar shahiid leey waxaa ka mid a kalmadcuuni kan daacuunka u dhintay daacuun dee cudur katara wey waxa weeyaan meelaha dhidida sida dhegaha raadkooda iyo kilkilaha aan nabara yaroo madmadooba kasoo baxaya oo xanuun badan kaasa dad u baabacaan daacuunka midkaan calool shubanka ma ahan kaasi kaloora ma ahan kalooraa lama yidhaha daacuun daacuunku waa cudur katara ilahay naguma sallido nabare madmadooba inta meel dhidida kasoo baxa oo xanuun badan kaasa dadku baaba'ayaan tarab u dhimaayo marka daacuunkaas dadka u dhinta waa shuhada nabigay ka sugantahay sala allahu alay wasalam laakiin xukunka adduunka dadkay la mid yihin aakiray xukun shahiid leeyi waxaa lamida gabadha umul raacata ee waxa weeyaan nifaaskeeda ku dhimata markay umusho waxa weya waa shahiidad gabadhaas aakire ajar shahiiday leeda laakiin adduunka sida qof caadiya axkaamtiisa la siina waa la mayra waa la karfana lagu tukana waxaa ka mid a qofka gurigu ku dubo waa shahiid aakiro laakiin adduunka xukunka caadiga la siina waa la mayra waa lagu tukana waxaa lamida qofka waxa weeyaan gubta qofka gubta aakhira waa shahiid laakiin adduunka xukunka caadiga la siinaayo xukun shahiid la siima waxaa lamida qofka biyaha ku ku hafto ku dhinta badda ama kudhac ama ceel kudhac biyaha ku dhintay aakhira waa shahiid laakiin adduunka maya sidaas daraaddeed waa kuwa saddex u qaybay culummadu shahiid dunya walaakhira shahiid dunya shahiid alaakhira saddexdaas u qaybeen ahlucilmi shahiid dunya walaakhira waa qofka muuminka mukhliska ah ilaahay dartiis u dagaalamayay oo isagoo gaaladii la dagaalama alla yidhi ha lala dagaalamo litakuuna kalimatullahi culyaa u dagaalama ay gaaladu dilaan adduunka xukun shahiida la siina la mayri maa lagu tukama aakhirana xukun ajarkii shahiidku leey ilaa muumin mukhlis u ahaayo maxaa soo haray adduunka qof shahiida aakhira aan shahiid ahayn waa maxay qofkii u dagaalamaya dana kale dana kale u dagaalamaya laakiin gaalaad uu la dagaalamayo annaga adduunka warkama hayno xukun shahiidaan siinayna la mayrima lagu tukamaa khalaas aakhira laakiin ajar male maxaa ila qalbigiyaa ibir ahaa maxaa saddex ah qof adduunka xugun shahiid la siima waa dadkan aan hadda tirinayay qofka caloosha u dhintay kii daacuunka u dhintay gabadhii umul raacatay kii dhismuu ku dumay kii biyaha ku qarqoomay kii gubtay adduunka xugun shahiid la siima laakiin aakhira akhri shahiid le ajar shahiid ayay aakhira leeyihin waa saddexdaas marka shuhaadada goorta lagu dilay lama mayro lagumana tukado walam yuqasalu lama mayrin walam yusalli calayhim laguma tukan rawahu lbukhaariy wariyey laakiin nabiga waa dambinta qabrigi qabuurihii uxud tegey waa ku tukaday xadiida cuqbata bni caamira tusa maalinaa nabigu baxay uxuduu tegey salaadii maydka lagu tukan jiro ku tukaday bukhaariy muslim kusugan yahay xadiid kaleetaa laakiin caddaynaa salaadaasu janaase maahayn salaadu tawdi tawdiicaya sagootin oo waxa weyn riwaayat bukhaari waxay leedahay sallaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam calaa qatla uxud bacda tamaaniya siniin sideed sano kadib uu ku tukaday kalmuwadici sida qof sagootina lilaxyaai walamwaad kadibna nabig waa dhintay sala allahu alayh wasalam marka taas waa iska sagootin waa taas w marka shahiidka sida waxa weyan ahlucilmiga in badanoo ka mid a ay mareen waa sida madhabka maalikiyada shaaficiyada xanaabilada iyo qayrkoodba ayma yidhahdeen waa lagu tukan kara waa iska banaantana waa jirta marka waa inaan lagu tukan lana mayrin sababta aan loo mayrayna nabigu waa sheegay sala allahu calayh wasalam oo wuxuu yidhi fa ina kulla jurxin ow kulla damin yafuuxu miskan yowma alqiyaama maalin kast maalinta qiyaamaha nabar kastaoo ku yilay iyo dhiig kasta sida miskiga isagoo carfayu imaana maalinta qiyaamaha oo markhaatina oo dhiiggii midabkiina midab dhiig yahay miskiga siisiina usoo carfaya marka waa shahaadadiisii laga taabamaaman markhaatigiisa u ilahay la hortegi lahaa wa nabigu maalinkaas waxa weya wuxuu hi anaa markhaati kuwan u ah oo u markhaati kacay dhiiggaasuna markhaati u yahay yaa nabarka ku yaalla waa markhaati u yahay marka laga taaban maayo shahaadadoodii wey laga taaban maayo wa can caliyin radia allaahu canhu qaal cali wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu asagoo leh laa taqaalow ha ku xadgudbinina filkafani karfanta fa inahu karfanta yuslabu waa la siibaa sariican si deg deg ah rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyey abu daawuud ayaa wariyey xadiisku waa daciif sida xaafid ibn xajar uu ku sheegay talkhiisu xabiirka oo sanadka waxaa uga jira camar ibnu haashim in la yidhaahdo oo aada laisugu khilaafay inqidaacna waa ku jiraa shacbi iyo cali dhexdooda wuxuu yidhi daarulqudni shacbi kama maqlin cali ibnu abi daalib hal xaraf hal xadiis waxaan ahayn hal xadiis bisuu ka maqlay hal xadiis bis ayuu ka maqlay xadiidkan marka waa daciif labadaas cilaa ku jirta sanadka waxaa ku jira ninka la yidhahdo camar ibnu haashim oo daciifa imaam lbuhaari wuxuu yihi fiihi nadar muslim wuxuu yihi daciif lxadiid marka xadiidka inqidaacna waa ku jiraa oo waxa weya shacbi kama maqlin cali hal xadiis waxaan ahayn kama maqlin xadiidku waa daciif macnihiisana waxa weeye laa taqaaluu guruwi ha ku samaynina ha ku xadgudbinina filkafani kafanta oo qaali ha ka dhiginina fa inahu yuslabu waa la siibaa sariican si deg dega rawaahu abu daawuuda wariyey waana daciife marka dhar qaaliya in la raadiyo wax macnaa male abubakar caaisha waxay tihi radia allahu canha abubakar maalinuu fiiriye mara korkiisa saaran mar iyadoo la sakaraadinayo markuu dhimanayay markaasuu marada xoogaa zacfaraan meel uga yaalla markaasuu wuxuu yidhi iqsiluu thawbii haada maradaan aan wato ii mayra waziiduu calayhi thawbayna laba kalena iigu dara ila saddexa ficneed soo maaha laba kalena iigu dara fakafinuunii igu karfana fiihimaa markaasaana eriyay tiri ina haadaa khalaq eh dadkan waa duuge waa mara duugehe oo duqowday markaasuu yidhi ina alxaya axaqu biljadiidi qofka nool ah u xaqnimo badan marada cusub maxaa yeelay min almayiti isagaa ka xaqnimo badan inamaa huwa lilmuhla maradan karfantaa dhacaan iyo maalaa dhammaynayda hadday baabi'i markii qofkan qabriga la geeyo mililki iyo dhacaanka iyo maashiya ku baxaa jirka saasay ku dhammaana marka qofka nool midka cusub u daaya ee aniga middaan aan wato ii mayra igu karfana taas marka waxay kutusaydaa waxa weeyaan inaan qaali lagu dadaalin laakiin nadaafadda iyo cadaanka iyo xoogaa mala yaro jurmile khalaas oo dhexdhexaad iska ah intaas in lagu dadaalo sidaas weeye sida sunnada ah wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu ku yidhi lahaa caaisho low muti haddaad dhima lahayd qabli aniga hortay faqasaltu ki anaa ku mayri lahaa alxadiidu xadiidka dhammaystir waa dheeryahay rawahu axmeda wari wa bnu maaja wa saxiix ibnu xibaan ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay xadiidka xadiidka sheekh naasirudiin albanina xasan ayuu ka dhigay irwaaulqaliilka xadiidka dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa xadiidkaa waa dheeraaye caaisha waxay tidhi nabiga ii soo laabtay maalin maalmaha ka mid ah janaaso baqiic lagu aasayuu ka soo laabtay anoo madaxu i xanuunayo oo leh waa ra'saa alla madaxaay anoo leh markaasuu yidhi bal ana waa ra'sa ana madaxa i xanuunayo markaasuu wuxuu yidhi kadib maa daraki low midti qablii faqasaltuki haddaad horta dhib male madaxa inaan ku xanuunaha caaisho dhib male haddii aad hortay dhima laheed anaa ku mayri lahaa anaa ku mayri lahaa anaana ku karfani lahaa anaana kugu tuka lahaa anaana ku aasi lahaa saasuu ku yidhi markaasaa waxaan idhi tiri laakiin markaad soo aasto ood soo laabato islaamahaga hadda mid ka mid aad gurigayga qolkayga ku aroosi laheed soo maa markaasaa nabigu ugu dhool cadeey waa nabig waa ugu qosl marka markiiba nabigana madaxaa xanuunaya soo maahan xanuunkii sakaraadkaabaa qabtay nabiga waana u dhintay xanuunkii sakaraadkaabaa qabtay xadiidka marka maxalushaahidka waa maxay faqasaltuki anaa ku mayri lahaa halkaas waa xadiiska maxalushaahidka faqasaltuki anaa ku mayri lahaa wa kafantuki anaa ku karfani lahaa kaas way xadiiska maxalushaahidkiisu xadiidkaasa waxaa laga qaadanaa inay u bannaan tahay zawjka inuu mayro zawjadiisa ninka xaaskiisa isagaa mayri kara ila nabigaa yidhi waa ku mayri lahaa waa ku mayri lahaa sidaas ayaa laga qaadanaa inay u bannaan tahay ninka inuu zawjadiisa mayro waana madhabka jamaahiirta ahlucilmiga imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibn xambal iyo qayrkoodba waa sidaas xanafiyada iyo waxay leeyihin ma u mayri karo lakin de xadiidkaana yaalla xadiidkaana yaalla amaa zawjadu inay zawjkeeda mayrto kaas ayada waxa weeyaan ijmaac ayba ahlucilmigu qaarkood kusoo naqliyeenba xadiidkana waxaa ku sugan caaisha oo tiri radia allahu canha law istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa qasara rasuulallaahi sala allahu calay wasalam ilaa nisaa fursadiina dhaaftay hadday noo dhimanaa laheed oo fursad noo dhiman ahaa laheed oo nabiga mayridiisii dumarkiisa cidan ahayn uma mayrteen xadiiska imaam abu daawuud ayaa wariyey sunankiisa ku wariyey bayhaqi wuxuu yidhi waxay u shallayday waa arrin bannaan ee waxaan bannaan in looma shallaayo aahaar badanna waxay ku soo aroortay oo marka laysku daro saxiix noqonayda abubakar dumarkiisiiya mayre dumarkiisii ayaa mayreen dumarkiisii ayaa mayreen imaam ibnulmundir wakadalika ibn cabdilbari ibnulmundirna ijmac uu ku soo naqliyay kitabka la yidhaha alijmac uu ku soo naqliyay in culamada muslimiintu ku ijmaaceen zawjadu inay zawjkeeda mayri karto islaamtu ninkeeda inay mayri karto ibn cabdilbarina istidkaarkuu kusoo naqliyay ijmac inay ta ayuusan khilaaf lahayn taas khilaaf inaysan lahayn وعن اسماء بنت عمyس رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسuuل اللahi فاطمة رضي الله عنها أwسط waa dardaarantay أن يغaسلهa inuu mayro عaلي عaلي رضي الله عنه waxay ka dardaarantay waxa w فاطمة in cali mayro رawاه daرqطني ayaa wariyey xadيiثka xadيiثkaas waxa weyaan xاaفظ بن حجر xaسن uu ka dhigay تلkhiiص xبيirka شhikناس الدين البانina irواء الqليلka xaسن uga dhig inay ka dardaarantay فاطمة in cali mayro kaasuna xadiiska hore uu xoojinaa waxa weeyaan in zawjku mayri karo zawjadiisa zawjku inuu mayri karo zawjadiisa taas ayuu tusaya marka labada isqabaa waa qofo qofka kale waa mayri kara midna waaba ijmaac midna waa sida raajix ahoo adilada la weey sida adilada ku cad weeyaan marka qofku waa zawjka iyo zawjadiis waa ismayrayaan wey wallahu subxaanaه wa taعala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد